بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa maxaa cabdulwahab iskal ahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh baabkii lixaadan ku jirnay baabu lwasiyati bikitaab illaahi yaan ku jirnay waxaan soo gaarnay xadiidkii sagaal iyo toddobaatanaad waan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay qaalat inay tiri تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له أخري هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب رسولك هو أخري آية سأل عمران كجرته وقرآنك محكم متشابه وقيب سمكه ليسي وكو مارة قلبي وذو انحراف وكجر وقلوع وقلي متشابهة أي راعان iyagoo fidnad doonaya rasuulku sala allahu alay wasalam aayaddaasuu akhriyey huwa aladii anzala caleyka alkitaaba alla waa kii qur-aanka kugu soo dejiyey minhu waxaa ka mid a qur-aankii aayaatun muxkamaatun aayado muxkam ah hunna umulkitaabi qur-aanka asalkiisii ah wa ukharu mutashaabihaat kuwo kaloo mutashaabihaad ayaa qur-aanka ku jira fa ama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa qalbigooda leexashadu ay ku jirto fayatabicuuna maa tashaabaha minhu wixii maaratay tashaabuh uu galay ee qur-aankii kamid ah yay raacaan ibtigaaa alfitnati fitna doonideed wa ibtigaaa taawiilihi iyo inay xaqiiqadii ogaadaan ay dul istaagaan wax laga qariyey oo sidii qiyaamihii oo kale waqtiguu dhacayay iyo wax lamid ah yay raaraadinayaan ama tilmaamihii alle kayfiyadooda iyo kunhigooda ay raadinayaan waana wax alle maarata dadka ka qariyay laakiin macnaha sifaadka alle waa la yaqaanaa alle inuu qudro leeyahay oo wax walba awood u leeyahay oo cilmiga alle maaragtay uu wax walba koobo waa masaa-il maaragtay muxkamaada alle inuu carshigiisa ka sarreeyo waa sidoo kale alle inuu khalqigiisa o dhan ka sarreeyo waa saas oo kale laakiinse kayfiyadii dadku garan maayaan sababtoo ah maysan arkin sidaa darteed kayfiyadii garan maayaan qofka marka wax qofkii wax laga qariyey ama aan loo ogoleyn raadraadiya waa qof maarata mutashaabih raacay markaas alle wuxuu yihi wamaa yaclamu taawiilahu ila allah huwa raasiquuna fi lcilm qur-aanka taawiilkiisana garan maayo allah moogi iyo allah moogi iyo kuwii cilmiga ku xididaystay yaquuluuna iyagoo leh aamanaa bihi waan rumaynay kullu min cindi rabbina muxkamkay mutashaabihuuna mid walboo kamiduu alle xaggiisu ka ahaaday wamaa yadakaru ilaa ulul albaab kuwa caqliga u saaxiibka moogiye duul kale oo wax xasuusanaya ama wax garanaya ma jiraan qaalad waxay tiri qaala wuxuu yihi rasuulka ale sala alla ly slama faidaa ra-aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu haddii aad aragtaan kuwa raacraacaya wixii tashaabuhu u galay oo minhu qur-aankii ka mid a faulaaika aladiina fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum kuwaasi waa kuwii alla u magacaabay ee qur-aanka lagu sheegay ee ka digtoonaada muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa wariye shiikha kitaabka sharxa wuxuu yidhi xadiidka caaisho allah ka raalli noqday wuxuu ku saabsan yahay muxkamkii in la raaco mutashaabihiina aan maaragtay la raacin idaa ra-aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabah minhu fa ulaaika aladiina sama allahu faxdaruuhum maxaa yeelay mutashaabihii in la raacaahi waa wax maaragtay la haydaariyey xagga cilmiga qofka cilmi doonka ah hadduu wax barto oo uu doono in alla uu ku anfaco cilmigiisa aayadihii muxkamaadka ahaa ha u soo jeesto iyaga si fiican ha u barto wixii ishkaalaad ah oo mushkil ay ku jirtana faraha ha ka qaado mushkilooyinka iyo shubhooyinka iyo yaanu raacraacin iyo waxyaabaha maarata lagu soo aroorin karo masaa-isha sababtoo raacraacidda uu raacayo waxay gaarsiin kartaa in qalbigiisu u leexdo allah naga badbaadiye allah naga magangeliye maxaa yeelay cilmigii qofkani si fiican uma baranin si ay ugu fududaato inuu ka jawaabo ishkaalaadkaas iyo mushkilooyinka kusoo arooraya iyo shubhooyinkaas dareen xoog leh iyo caqli aada u xoog leh nama hayo oo uu ku gaari karo inuu mushkilooyinkaas iyo shubhooyinkaas uga jawaabo waxaa ku waajiba marka inuu muxkamkii mutashaabihibaa rumeeyo oo uu yidhaahdo kullun min cindi rabbina mid kastoo labadooda ka mid a allah xaggiisu ka ahaaday kadibna wuxuu u soo jeesanayaa muxkamkii waa u baranayaa isagoo weliba daliilkiisii ku baranaya daliilkii caddaa ee aan ixtimaalku ku jirin iyo wixii aan ishtibaaha lahayn ayuu ku baranayaa wuxuuna ka faa'iideysanayaa qof culamo ah oo lagu kalsoon yahay diinkiisa iyo cilmigiisaba maaha inuu isagu iska dhex dabaasho ma aha waxaanu gaarin allana wuxuu sheegay in qur-aankii uu muxkam ka mid yahay iyo mutashaabih aayaddi buu marka shiikhu keenay aan akrinay oo soo laqbaynay aayaddani marka waxay ka mid tahay buu leeyahay waxyaabaha ugu waaweyn ee alla uu uga digaayo in mutashaabihii la raaco maxaa yeeley mutashaabihii la raaco alla wuxuu ka dhigay tilmaan ay leeyihiin kuwa qalbigooda qallooc u galay wuxuuba ka dhigayba alle oo taas ka sii horeysa in qalloocaas qalbigooda galay uu ka horeeyaba wax soo deliisashadii iyo mutashaabihii raacidaankiisii waxaa horeeya oo hormaray qalbigoodii qalloocday huwa aladii anzala caleyka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi alla marka qallooci nimankaa qalbigooda galay wuxuu ka dhigay mid maaragtay horeeya mutashaabihiin wuxuu ka dhigay kii labaad mutashaabihaadkoo la raaco oo lagu dadaalo oo lagu murmo maaha dadka maaragtay hoggaansamay tilmaamahoodii ka mid ma ahan sidoo kalena ka mid ma ahan tilmaamaha kuwa muxkamka raacay ee leh kullu min cindi rabbina mid walba alla xaggiisu ka ahaaday waana kuwa maaragtay cilmiga ku xididaystay ee lagu dayanaayey qofkii cilmiga raadraadinayay waxaa waajib ku ah inta uu nool yahaba oo cilmi uu dalbaayo inuu maxkamaadkii ku dadaalo kolley mutashaabihaad way ku soo aroorayaan ee mutashaabihaadkii waxaa la rabaa in loo celiyo muxkamkii oo muxkamku uu wax xukumo haddii marka arrinkii uu cilmi u yeeshana waa alxamdu lilaah haddii kalena wuxuu leeyahay sida allah uu sheegay aamanaa bihi kullu min cindi rabbina waan rumaynay inagu labadooda mid kastana allah xaggiisuu ka ahaaday laakiin kuwa mutashaabiha raaca oo maxkumaadka ka taga kuwaas waa kuwa qalbigooda uu leexadku uu ku jiro xadiidka sideetanaad wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyay cabdillahi bn mascuud qaala inuu yihi khata lanaa rasuulu llahi sal ly slam khatan biyadihi rasuulku sala alla alay slama wuxuu noo jeexay xariiqtin uu gacantiisa ku xariiqay uma qaala kadib wuxuu yidhi haadaa sabiilullah jidkan aan xariiqaad u jeedaan waa jidkii alle waa tusaale uma khata khutuutan can yamiinihi wa can shimaalihi jidkii toosnaa midigtiisa iyo bidixdiisa yuu haddana xariiqtimo kale yuu haddana xariiqtimo kale uu ka sameeyey rasuulku sal ly slam waa xarxariiqay wa qaala wuxuu yidhi haadihi subulun tani waa jidad mutafariqatun kala tagsan calaa kulli sabiilin minha shaytaanun yadcuu ilayh jid kastana waxaa maaragtay kor jooga shaytaan dadkii ugu yeeraaya jidadkaas qariban wa qara'a wuxuuna akhriyey rasuulku sal alla ly slam wa ana haadaa siraatii mustaqiiman faitabicuuh kanina waa jidkaygii xaaluu yahay mid toosan ee raaca walaa tattabicu subula jidadkii qalqaloocnaana ha raacinina oo fatafaraqa bikum ay idinka fogeyso can sabiilihi jidka allee toosna daalikum kiinaas yaa wasaakum bihi alla u idin dardaarmay lacallakum tattaquuna waxaad mudan tihiin inaad alla ka cabsataane oo aad alla ka dhowrsataane waxaad mudan tihiin inaad allah ka dhowrsataane imaam axmed iyo daarimi iyo nasaa-i baa wariyey xadiidka wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu si cad kuu tusinayaa isku tirtirsiin laysku tirtirsiinayo in jidka alle la laasimo waa jidkii toosnaa ee alla uu dadka faray inay laasimaan oo ku socdaan wuxuuna alla caddeeyey faa-iidada laga helaayo in jidkaa lagu toosnaado waxaa kaloo alla uu sheegay inuu yahay dardaarankii dadkii horeeyey iyo dadkii dambeeyaba loo dardaarmay inay jidkaa ku toosnaadaan qofkii jidkaa toosan qaadaa waa qof la hanuuniyey qofkii ka leexdana waa qof lumay oo halaagsamay jidkaa alla wuxuu ka dhigay hal jid buu ka dhigay waxaana laga wadaa jidkii nebi maxamed sala alla alay slam iyo jidkii saxaabadiisii rasuulka sal ly slam saxaabadiisii jidkoodii waana midka lagu sheegay aayaddan uu shiikhu maaragtay xadiidka aayaddan uu aayaddan ku jirta xadiidka uu shiikhu sheegay oo suurat ancaam ku jirta wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih jidkii marka mid baa laga dhigay waa waaxid oo alla wuxuu yihi ana hada siraatii mustaqiiman kan waa jidkaygii xaaluu yaa mid toosan waa siraat waaxida marka waa jidkii keliga ahaa ee kulansanayey arrimihii islaamka oo dhan si kastoo loo kala dhigdhigo iyo arrimihii sunnada si kastoo loo kala dhigdhigo jidadka kalena iyo bidcooyinkuna jid kastaa waxaa dul taagan shaytaan oo dadkii ugu yeeraaya meeshaan marka su-aal baa la soo arooriyaa oo ah in alla uu yidhi waaladiina jaahaduu fiina kuwa annaga xaqeenna ku jihaaday oo cadowgii iyo naftiba la jihaaday oo fitnooyinkii iska ilaaliyey oo munkaraadkii ka fogaaday tabari wuxuu ku fasiray kuwii muftariintahay oo maaragtay lasoo sheegay aayadda ka horreysa lagu sheegay kuwii la dagaalamay ile waxa ka horreysa waman adlama man iftaraa cala allahi kadiba wax ka dulmi badan ma jiraan qofkii alle ku been abuurtay been waa mushrik macnaha cibaadada alle wax kale la wadaajiyey aw kadaba bilxaqi ama xaqii beeniyey waa rasuulka sal ly slam ama qur-aankii lamaa jaa-u markuu yimid alaysa fii jahannama maswan lilkaafiriin ma waanay jahannamo ku sugnayn meel u ah ma-wa iyo hoy gaaladii macnaha waa laga helayaa waay hoy bay ka helayaan gaaladii qofka noocaasoo kalea mushrikaana oo alle ku been abuuranaya kuwaasuu ka mid yahay marka waladiina jaahaduu fiina halkaasay la mareen tabari saasuu ku fasiro ibnu zayd marka qowlkiisii waay kaasi oo salafkii kamid a baqowi wuxuu yihi mujaahadadii waxaa laga wadaa in daacaadka alle lagu sabro laakiin culamada qaarkood baa waxay leeyihin de suuraddanu waa suurad makiye ah marka jihaadkii gaalada lala dagaalamayay ka hadli mayso iyo waa qof uun waxle wuxuu awood u lahaa ku bixiya maaragtay xaqa alle su u gudan lahaa si kastaba ha ahaatee yani qofkii xaqa ku dadaala ee suu xaqa u gaari lahaa ku dadaala qofkaasi waa qof jihaada isaga laftiisu marka kuwa xaqeenna ku jihaada lanaadiyanahum subrana jidadkeenni gaarsiinayey wixii ay ku badbaadi lahaayeen yaan ku hanuuninaa wa ina allaha lamaa almuxsiniina allana wuxuu la jiraa kuwa muxsiniinta ah marka waxaa laga wadaa hadda tafaasiishii jidkaas baa laga wadaa marka calaa kulli xaal lanahdiyanahum suburan ayaa suurat alcankabuud lagu sheegay aayat lancaamna siraad baa lagu sheegay ibnu mascuudna sidoo kale sabiil baa lagu sheegay oo jamc lagama dhigin marka ma iska hor imaanayaan may wuxuu le iska hor imaan maayaan sababto ah sabiilka laga hadlayo waa sabiilkii islaamka iyo sunnada waa jidkii islaamka iyo sunnada waxaana ku guda jira tafaasiil iyo waxyaabo kala dhigdhigan iyo arrimo badan oo laga hadlaayo salaadii waa sabiil zakadu waa sabiil raximkii oo la xiriiriya waa sabiil amaashii quluubtu oo tawakulkii iyo maxabadii iyo khowfkii alle laga cabsanayey rajihii alle la rajaynayey kulli waa maaragtay iyaguna waa waa waa sabiil iyaguna marka wixii dadku ay kala dhigdhignaan diinkooda uga baahan yihiin waa sabiil kada iyo sabiil kada ayaa la leeyahay sidoo kale waxay ku sugan yihiin xawaashooday ku sugan tahay oo xagga cilmiga iyo xagga camalkaba ah iyo wixii qalbigu uu sameynayey iyo wixii jawaarixdu iyo xibnuhu ay sameynayeen marka suurat alcankabuud marka subul la sheegay waxaa laga wadaa sabiilkii yani waxyaabihii tafaasiishii ku jirta baa laga wadaa marka waa un jid keliya waana siraad waaxid ah ila alla wuxuu yihi ihdina asiraat almustaqiim saas inay dhahaan dadkiyaa la faray markay maaragtay faatixada akrinayaan salaada tukanayaan ama faatixadiiba iska akrinayaan ilaahow jidkaada toosan nagu hanuuni baad leedahay alla weydiisanaysaa wa ana hada siraatii mustaqiiman oo aayadda hadda aan akrinayn waxaa kaloo ku tusinaya calaykum bisunati rasuulka sal l slam hadalkii uu yiri sunnadayda ku dhega wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina iyo jidkii khulafadii raashidiinta ee hanuunsanaa ee alla u hanuuniye waxaa kaloo ku tusinaya alla qowlkiisa uu yiri laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinkugu sugnaaday rasuulka alle kudayasho wanaagsan yay uga sugan tahay marka kudayashadaas wanaagsani waa liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira waa qofkii allah rajaynaya iyo maalinka aakhiro oo wadakara allaha kathiira allana wax badan xusa ibnuqayim hadal fiican buu leeyahay oo wuxuu yiri kitaabkiisa nuuniyada ah oo qasiida dheeroo ilaa shan kun oo beyd iyo ka badan ah wuxuu yiri faliwaaxidin kun waaxidan fii waaxidin acnii sabiila alxaqi waaliimaani allah qasadkaadu ha ahaaday ujeedadaadu asaga wax ka raadi asaga keliya ka cabso kun waaxidan marka mid keliya noqo oo qasadkaada iyo iraadadaada iyo qalbigaada maaragtay meeshu u jeedo noqo marka allah keliya maaratay niyadaadu ha u jeedo marka yani jidkii alle waa mid keli ah mid keliya noqo adoo jidkii alle keliga ahaana ku taagan oon jeedkii qalqaldana aan aadin waxaan ka wadaa buu leey marka ibnuqayim acnii sabiila alxaqi waaliimaani jidkii xaqa iyo iimaankan ka wadaa waa jidkii salaf saalix dadkan waa ku adagtahay buu le wadaad kitaabka sharxay in qalbigooda ay ku qabtaan ay laasimiyaan jidkaas marka faliwaaxidin marka la leeyahay qofku waxaa dhici karta inuu aqoontiisa iyo cilmigiisa allah ula qasdaayo mar kalaa waxaa dhacaysa ama imaan karta inuu allah waxaan ahayn oo qasdooniyada gelsho ama sharaf buu raadinayaa ama adduunyun raadinayaa ama dadku ha ku arkaan buu isleeyahay oo isusus iyo halagu maqlo iyo waxaasaa soo gelaya waxaana aada u yar qof ka badbaada shirkigii qarsoonaa dhammaantiis qofka wada badbaadaa yar marka hal qof noqo buu leeyahay macnaha ujeedadaadu yaanay kala tegin oo qalbigaada iyo doonistaada allah ku kulmi meel kale ha milicsanin fii waaxidinna waa maxay macnaa jid keliyaha jira dadkan waa ku adagtahay arrintaas ilaa qof alla waafajiyo moogiye oo dad waxaad arkaysaa jidad kale duduwan iska raacraacayo xaggii tibaaca iyo xaggii manhajka iyo xaggii toosnaanta iyo xaggii ictiqaadka iyo meelo kala duduwan ay raacraacayaano waa isku dhex yaacsan yihiin ninkii gabayahagana wuxuu yidhi isaguna fain tanju minha tanju min dii cadiimatin wailaa fainii laa ikhaaluka naajiya waa nin salafkii ka mid ah haddii aada arrinkaa ka badbaadda buu leeyahay arrin aada u weyn baad ka badbaaday wailaa haddii kale oo aadan ka badbaadin fainii laa ikhaaluka naajiya kuu malayn maayo inaad tahay mid badbaaday taasi waxay ku tusinaysaa marka taasi waxay ku tusinaysaa weynida ay leedahay in la iltisaamo oo lagu dheganaado dariiqii rasuulka sal ll slam lagu gaar yeelay sababtoo a nebi walba waxaa loo yeelay shareeca iyo minhaaj manhajkii lagu gaar yeelay rasuulka sal ll slama waa jidkaa toosan iyo sunnadii waana midkii ay saxaabadu ku taagnaan jireen iyo dadkii saxaabada raacay iyo kuwii maaragtay saxaabada raacay kuwiisii raacay ilaa yowma qiyaama laga gaaro markay marka jidadkii isdhex galeen oo ay kala duwanaadeen oo ra'yadii dadku ay bateen oo bidcooyinkii bateen yaa wuxuu noqday qofkii badbaaday qofkii araggiisa iyo qalbigiisaba u jeediya intaanay firqooyinkaas iyo bidcooyinkaasi imaanin wixii ka horreeyey waa waqtigii ay muslimiintu kulansanaayeen oo hal caqiida ay ku wada dheganaayeen oo sunnada ay ku wada taagnaayeen waana waqtigii saxaabada intaa la iskhilaafin waayo sababtoo ah saxaabadii rasuulka sal alla ly slam kuma jirin bidcoolayaal kuma jirin waa dadkii ka dambeeyey uun dadka bidcada la yimid alla marka waa uu badbaadiyey saxaabadii waxay noqdeen marka xidigo ee jidka lagu maray noqdeen oo dadka wuxuu iftiimiya sidaa darteed waxaan leenaha buu yidhi arrimaha muhimkaa waxaa ka mid ah ee in meelahan lagu sheegay ay tahay inuu qofkii muuminka ah uu ku dadaalo badbaadadiisa sababtoo qofku jidkii kuma toosnaanin naftiisana lama jihaadin wixii uu iska dhaafo ka tego shubhooyin iyo shahawaad ah iyo wixii naftiisu ay jecleed iyo macmacaankii adduunyadaba kama aanu tegin ilaa isagoo doonaaya wejiga alla moogiye sidoo kalena doonaaya badbaado sidoo kalena doonaaya nabadgelyo haddii marka yani waxa uu doonaayo dariiqii la hubay ha qaado waana maxay dariiqaasi waa in sunnadii lagu taagnaado sababtoo ah jidadka kale ee khilaafsan sunnadii waa jidadkii ahlu bidca bidcoolayaasha jidadkoodii waaye jidkay sunnaduna iyaga ah jamaacadii haddii lagu yidhaahdo asawiilu sunna waa maxay waxaad tidhaahdaa waa wixii jamaacadu ku taagnaan jireen marka waa jamaacadii saxaabada oo rasuulku wuxuu yidhi sala alla ly slam wasataftariqu hadi lummatu calaa halaatin wa sabciina firqatan ummadani waxay isu khilaafi doontaa ay u kala bixi doontaa saddex iyo toddobaatan firqo kulluhaa fi naari dhammaantood naartay gelayaan ilaa waaxida mid keliya moogiye qaaluu waxay yidhahdeen man hiya yaa rasuula allahi qoladaas aan naarta gelaynin waa kuwee qaaluu wuxuu yidhi hiya aljamaacatu waa jamaacadii macnaha waa kuwii ku taagnaa diinkii saxda ahaa oo rasuulka laga dhaxlay oo aan dhinacna uga leexanin macnaha diinkii bay ku kulansan yihiin saasaa jamaaca loogu magacaabay marka imaam axmed baa la weydiiyey iyo koox ka mid ah ahlucilmigii jamaaca maxaa laga wadaaba layidhi markaasu waxay yidhaahdeen in lam yakunuu ahla alxadiidi kuwa ahlulxadiidka haddaanay jamacadaas ahayn oo aan laga wadin falaa adri manhum anuu garan maayo waxa laga wado ahlulxadiidkii baa marka mudan tilmaanta noocaas oo kalea sababtoo ah waxay ku dhegeen wixii saxaabadu ay ku taagnaan jireen intaan la iskhilaafin raadkii rasuulkay raaceen sunnadii bay ku dhegeen lama aanay imaanin usuul ay jeebkooda kasoo maaragtay dhambasheen oo ay kala yimaadeen iyo ijtihaadaad oo jeebkooda ay kala yimaadeen usuushii shareecada iyo wixii ku saabsan xaqii xagyaa laga qaataa iyo wax bidcaa iyagu ma aanay keenin xaqa kitaabkii u sunnada unbay ka qaadan jireen iyo ijmaaci mar walba waxay ahayn alxadiidku kuwa mutabiciin ah oo bidcada iska ilaaliya sidaa darteed yaa imaam axmed iyo keyrkiis bay yidhaahdeen haddii jamaacadu aanay ahlulxadiidka ahayn anagu garan mayno waxay yihiin xaakim baa wariyey kitaabkiisa macrifatu culum xadiid ku wariyey warkaas iyo khatiibulbaqdaadi kitaabkiisa sharafu asxaabi ilxadiid iyo taariikhu baqdaad fathulbaari iyo sharxu nawowi calaa muslimna waad ka helaysaa imaam bukhaari markuu xadiidkaas sheegay wuxuu yidhi aljamaacatu hum ahlucilmi buu yiri jamaacada la sheegaayo ahlucilmigii baa laga wadaa buu yiri waa baabkii ahaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata marka rasuulkuna sal slam wuxuu faray buu yidhi in jamaacadii la laasimo waana ahlucilmiga baa laga wadaa tirmidina sidoo kale halkaasuu marka isaguna u iishay kitaabkiisa sunanka ah oo wuxuu leeyahay jamaacada fasiritaankeedu sida ahlucilmiga u yaqaanaan waa maxay waa dadka fiqiga u saaxiibka ah iyo cilmiga iyo xadiidkii rasuulka sal ly slam cilmiga marka kiisa la ammaanaa waa kee waa midka ibnu qayim uu yidhi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani hum ululcirfaani cilmi waa in maaragtay la yiraahdaa alla wuxuu yiri rasuulku sal alla ly slam wuxuu yiri waa wixii kitaabkay sunnada laga qaatay iyo saxaabadii hadalkoodii iyagaa marka macrifo iyo aqoonu saaxiib ahaa marka cilmiga maxmuudka ee wanaagsan waa maxay waa cilmigii naafica ahaa ee ra'yiga banaadamka iyo wax la qurxoon khilaafsanaa waa cilmiga loo tiiriyey daliil iyo raad la raaca oo sunnadii rasuulka sal slam ah haddii marka arrinkuu sidaa yahay waxaa ahlucilmiga uu ka wadaa bukhaari iyo tirmidiba dadkii dariiqaa ku taagnaa sidaa darteed marka culammadu waxay ku kulmeen in aimada islaamka lagu dayanayo aimadaasoo ah aimadii ahlulxadiid waa imaam maalik iyo shaafici iyo axmed iyo bukhaari iyo sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyeyne sufyaan ibnu cuyeyne iyo awsaaci iyo nucaym ibnu xamaad iyo iyo daarimi allah u naxariista iyo kuwii dariiqooda qaaday iyo kuwa caqiidada muslimiinta qoray oo culammaduna ayaga kasii qaateen marka jidka iyo sunnadu sida uu maaragtay masaa-isha cilmigaaba u galo yaa masaa-isha camaliga ahaana jidka iyo sunnadii maaragtay looga baahan yahay bidcooyinku marka noocay doonaanba ha ahaadaane waa baatil sababto ah jidka iyo sunnadii kuma taagna qof kastoo bidco la yimid oo soo darisiiyey waxaa la leeyahay bidcadan waqtigii rasuulka sal ly slam dadkuma ku sugnaayeen dadkuma ku sugnaayeen bidcadan waqtigii maaragtay saxaabada wuxuu ku leeyahay marka jawaabtu waxay tahay aan shakigu ku jirin maya buu ku leeyahay maya kuma aanay sugnayn laakiin wuxuu dhihi doonaa saas saasaa jirta saasaa jirta saasa wax ku jiraan ayuu ku dhihi doonaa haddii dadku marka aanay ku sugnayn bidcadaas waqtigii rasuulka sal slam iyo waqtigii saxaabada ha la ogaado waxaas wax sunnadii khilaafsan inay yihiin imaam axmed waqtigiisii kadib fitnadii khalqulqur'aan a xoogaa socotay culamada qaarkood baa marka ninkii madaxda ahaa oo dadka bidcada ugu yeeraayey la keenay in waasiq la yidhaha bu ahaa ninkaa madaxda ah oo bidcadii muctasilada iyo ku taasuray oo ku saamoobay ninkii sunniga ahaa wuxuu yiri maanaa bilaaba warka masaladaa bilaabaysa mubtadicii ayaa wuxuu yiri adigu bilow markaasaa ninka sunniga aha wuxuu yidhi waxana dadka ugu yeerayso rasuulku sal ly slam dadka ma ugu yeeray oo ma ku imtixaanay kii mubtadic ahaa wuxuu yidhi niyahu iga qallee tan idhaafsii buu yidhi waa ka qalleeya marka waa ka cafiyey markaasuu mar kale wuxuu yidhi su-aashii u soo noqo waxaan aad dadka ugu yeeraysa buu yidhi abubakrin sidiiq dadka ma ugu yeeray cumar ibnu alkhataab dadka ma ugu yeeray cuthmaan ibnu cafaan dadka ma ugu yeeray cali ibn abi taalib dadka ma ugu yeeray saxaabadii rasuulka sal sl dadka ma ugu yeereen saxaabadii rasuulku sala alla alay slam dadka ma ugu yeereen jawaabtii marka waxay noqotay maya qur-aanku waa makhluuq qof salafka ka midu dadka uguma yeerin ninkii culamada ahaa wuxuu ku yidhi ninkii madaxda ahaa ee waathiqa ah waqtigaas joogay wax aanu rasuulku sala alla ly slam dadka ugu yeerin abubakr iyo cumar iyo cuthmaan iyo calina ugu yeerin iyo saxaabadii rasuulka sal ly slam miyaad aduu dadka ugu yeeraysaa ninkii madaxda ahaa yaa marka hadalkii ku celceliyey waxaan maarata rasuulka sal dadka ugu yeerin iyo abubakr iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali iyo saxaabadii u celceliyey wixii baa marka xoogaa maskaxdiisa galay oo ilaahay ku anfaca ilaa uu marka fitnadii isagu dadka ka joojiyey oo ka qaaday nin uu mutawakil la yidhaahdo oo kolley waathiqaasi ka dambeeyey yaa la sheegaa inuu isagu fitnadii qaado oo ahlu sunnadii u gargaaray maqsuudku waa maxay buu leey wadaad kitaabka sharxay asalkaani waa asal aada u weyn in jidkii alle lagu taagnaaday iyo sunnadii qof kastoo marka dariiqyadii bidcada qaadana waa arrin maaragtay qabsanaya waa masale maaragtay ku taagan mar walba ama arrimahaas ha noqdaan wax cilmi ah ama ha noqdaan wax la samaynayo camal ah waxaa la leeyahay zamankii hore waxaan dadku ma ku taagnaayeen hadduu yidhaha maya waxaa la leeyahay noodaa dariiqii dadka hore ay ku taagnaayeen saa nagu filanay athar marka laga wariyey ubay ibn kacb baa waxaa ku jiray saxaabigii ubay ibn kacb athar laga wariyey yaa wuxuu yidhi wa ina iqtisaadan fii sabiilin wa sunnatin khayrun min ijtihaadin fii khilaafi sabiilin wa sunna dhexdhexaysasho iyo si maaragtay tartiib oo qunyar socodnimaa adoo jidkii toosnaa iyo sunnadii ku taagan yaa ka khayr badan dadaal aada u fara badan inaad naftiis ka qaado adoon ku taagnayn sunnadii iyo jidkii toosnaa waana athar ka ansaxay ubay ibnu kacb oo ibnu mubaarak uu ku wariyey kitaabkiisa azuhdi ah imaam axmed sidoo kale kitaabkiisa azuhdi ah ibnu abi shabiir musanafkiisa uu ku wariyey lalakaina kitaabkiisa caqiidada uu ku wariyey abuu naciim naxdiyada uu ku wariyey marka maxaa maaragtay ikhtisaadkaas iyo dhexdhexaysashadaasi ay uga khayr badan tahay dadaalka faraha badan haddaanay sunno ku taagnayn maxaa yeelay ilaahay wuxuu barakaynayaa camalka kiisa yar haddii jidkii saxda ah iyo sunnadii lagu taagan yahay oo wax sunnadii ay waafaqsan yihiin sababto allah camalka waa uu jecel yahay qofkii samaynayana waa uu jecel yahay waana abaalmariyaa waana u barakeeyaa waa u siyaadiyaa laakiin camalku haddaanu ku taagnayn sunnadii bidcooyinkaasi waa laysu qabsadaa oo qofku wuxuu noqdaa qof alla caasiyey wuxuu noqdaa qof aan rasuulka sal ly slam jidkiisa raacin wuxuu noqdaa qof jidkii mu'miniinta ka leexday marka si kastuu wax u sameeyo oo camal u sameeyo wuxuu noqonayaa qofaan hanuun ku taagnayn allana ku abaalmarin maayo waxaas xune uu sameeyey ee alla wuxuu abaal mariyaa qofkii xaqa waafaqa kani marka waa daliil aada u weyn oo ku tusinaya inay waajib tahay in aada loogu dadaalo sunnadii sidii loo raaci lahaa marka wax la samaynayo sidoo kalena inay waajib tahay in cilmigii noocyadiisii oo dhan aqoon loo yeesho ama tawxiid ha ku tacalluqo oo calaaqaha la lahaado ama wixii camalkii lagu camal falaayo ha noqdo maxaa yeelay dadkii lumay ee ummaddan ka mid ah maanay lumin ilaa markii ay raaceen sunnada wax khilaafsan moogiye oo bidcooyin ay raaceen xaggii caqiidada iyo xaggii camalkaba wabilaahi towfiiq